inkastoo lambarka ugu badan ee bulshada soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro oo toddobaatan iyo shan boqolkiiba lagu qiyaaso dhalinyarada inay ka yihiin tirada dadka soomaaliyeed ayaa haddana waxaa ay inta badan dhalinyaradu ka cawdaan in ay yaryihiin fursadaha shaqo ee dalka taas oo dhalinyarada mararka qaar ku khasabta in ay dalka ka tahriibaan inkastoo lagu baaqayo dhalinyarada in ay la yimaadaan hal abuuro ay kusoo kordhinayaan bulshada iyaguna ay kaga faaidaysanayaan qaar ka mid a dhalinyarada magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa haatan waxa ay ka faa'iidaysteen fursado ganacsi oo horey ugu yaraa magaalada waxa ayna ka fureen hareeraha wadanyada laamiga ah miisas cabitaan kuwaas oo ay ku iibiyaan cabitaan iyagoo ay farsameeyaan kana sameeyaan miraha dalka intooda badan haddaba qaar ka mid a dhalinyaradan oo la hadlay rediyo daardheer ayaa sheegay in noloshooda iyo tanqooyaskoodaba ay ka maareeyaan ayna u noqotay fursad iyo hal abuur ganacsi maasha allah aad iyo aad adiga haddeertaan waxaa macquula markii horeeto meeshaan ay hadda ii furneed aniga keliya ayaa ka shaqaynayay haddeertaanna saddex qof ayaan nooga shaqaynaa meel kasta oo ilamida oo hadda cabitaanka iyo ganacsiga aan ahayo kaleeto ayadana waxaa macquula inay iga sii shaqaalo badan yihiin marka bulsho badan na shaqo abuuray ka heshay annagana waxaa weye alxamdulilah waa waana sii wadi doonaa insha allah bilkariim waa
boqolkiiba boqol dadka badanaa waxay yidhahdeen cabitaanada shaqooyin cusub oo kusoo kordhisay dadka u baahanyihiin sii wada dhiirgelin fara badan kelinaa macaamiisha dhinaca kale waxa ay sheegeen in bulshada magaaladu ay si weyn usoo dhaweeyeen fursadan oo ay sheegeen inay ahayd mida magaalada ku yareed haatanse ay si isku mida dadku ay macaamiil ugu yihiin islamarkaana ay soo dhaweeyeen bilowda markaan bilaabeynay ilaa maanta farqi weyn baa u dhexeeya taasi oo ka mid ah markaan bilaabeynay magaalada maysan lahayn qamiisas cabitaan oo dadka dadweynaha socod iyo fadhiya intaba ay ku isticmaalaan inkastoo magaaladii ay miisaskii ay wada samaysatay laakiinse anaga miiskeeni miisaska wax badan kaga duwan yahay annaga adeegyo fara badan ayaan miiska habeenkii iyo maalinkii intaba ku bixinaa macaamiisheena iyo bulshadana boqolkiiba boqol aad bay u ammaaneen adeegyada aan siino wallaahi dadka dhuusmareeb ayakuba isku badan ilaahay allaha barakeeyay waa iska badan yihiin nooxa u badan waxaa waaye cambe iyo waxaa u badan iyo babaay intaana u badan aad iyo aad hadda markii aan bilaabaynay iyo hadda farqi weyn ayaa u dhexeeya markii horeeto waxaa macquula maalinkii inaan ay noo imaan jireen macaamiisha yani maalinkii noo imaan jirtay adiga saddex jubbaarkeed afar jubbaarkeed inay hadda ay noo imaanayaan waxaana waaye meeshaas waxaad ka fahmaysaa in lasoo fahmayo cabitaanka marka aad iyo aad ayaa haddeertaan ay bulsho tiro badanoo noogu xiran tahay inay kuwo kaleo kasii tiro badan noogu xirmaan waa ku rajo qabnaa insha allah mar kasta oo ay dhalinyaradu u fakeraan habka wanaagsan islamarkaana isku dayaan in ay gudaha dalkooda kaga faa'iidaystaan fursadaha jira waxaa loo arkayaa inay tahay tillaabo weyn oo ay noloshooda iyo tan bulshadaba wax kaga bedeli karaan